asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsane magaalada muqdisho maqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeenimo sabti ah taariikhdan waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha tobanaad laba kun labaiyo labaatan qodobada caawa ugu waaweyn ee barnaamijka aan kusoo qaadan doono waxaa qeyb ka noqon doona xulka qaranka soomaaliya ee toddobiyo toban sano jirada ayaa guul weyn oo taariikhi ah ka gaaray dhigooda suudaan ciyaartii kamudambeysaeed ee tartanka bariga iyo bartamaha qaaradda afrika ee sakafa desabatiin oo sanadkan lagu qabtay dalka etoobiya haddaba soomaaliya oo guusha markaasi raacday taariikh weyn ka dhigay tartankaas ayaan idiin soo gubi doonaa saaxiibaal waxay ka dhigan tahay warbixin arrinkaas ku saabsan shacabka soomaaliyeed oo guushaasi weyn si weyn ugu dabaaldegay warbixino ayaan idinkaga helnaa saaxiibaal madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaana markaasi ka hambaliyeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud al-wasaaraha dalka madaxdii hore guud ahaanba shacabka soomaaliyeed iyo dowladaba ayaana si weyn guusha taariikha leh si abon kala duwan uga hadlay caawa ayaad maqli doontaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona qodobada kale waxaa qayb ka ah caawa idinsoo gubi doonaa dowladda soomaaliya ayaa maanta sheegtay inay si buuxda ay ula wareegeen gacan ku-haynta deegaanka xawaalle ee gobolka shabeellaha dhexe ka tirsan duleedka degmada balcad kadib howlgallo ciidamada dowladda ay halkaasi ka sameeyeen wararka ugu dambeeyay ayaad maqli doontaan qodobadan kale waxaa qayb ka noqon doona caawa aad maqli doontaa saaxiibyaal siyaasiyiinta iyo sidoo kalente saraakiisha xildhibaanada markaasi dowladda ka tirsan mid kamid ah beelaha soomaaliyeedna waxa ay kulan ay uga arrinsanayeen ka qaybgalka dagaalka ka dhanka al-shabaab ay ku yeesheen magaalada muqdisho war saxaafadeed ayay soo saareen arrintaas uga hadlayaan waxaa kaloo maqli doontaan oo barnaamijkeena qayb ka noqon doona saaxiibayaal saraakiil iyo askar kamid noqonaya ciidanka ilaalada nabadgelida wadooyinka oo tabar loogu soo xiray magaalada muqdisho qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa caawa barnaamijka wareega saaxiibayaal wixii soo kordhaa xusn ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa do kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo
diid hagaag saaxiibyaal habeen wanaagsan ayaan hawdan ka lahay barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad degeysanaysaan qeybaha ugu horey barnaamijkeena caawa ayaan gudagelinaa qodobo kala duwan horaac barnaamijka ad kusoo maaqsheen ayaa inoo socda hase yeeshee qeybaha ugu horey barnaamijka caawa waxaan ku eegeynaa guusha weyn ee taariikhiga ee xulka qaranka soomaaliya toddobiyo toban sano jirada ay ka sohoyeen tartanka bariga bartamaha africa ee sakafan ee seventeen oo sanadkan lagu qabtay magaalada adisababa ee wadankaasi etoobiya madax ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya oo warkacyo wasiirka dhalinyarada ciyaaraha ayaa ka qaybgalay kulanka gama dambeysta ah ee maanta lagu soo gebagabeeyey dalkaasi etoobiya oo ay soomaaliyana guul weyn oo taariikha ay kasoo hoysay ciyaartan ayaa waxa ay si guud a kusoo dhamaatay saddex gool iyo gool oo markaasi daayarta soomaaliya ee xulka matalayana ay kusoo adkaadeen bilowga ciyaartii waxaa gool ku hormartay markaa xulka qarankeena soomaaliya ee toddobiyi toban jirada waxaana u dhaliyay waryaanka lagu magacaabo cabdixaafid oo ahaa ciyaaryaankii dhaliyay goolkii guusha ee kulankii hore waxaana qaybta hore ee ciyaarta lagu kala nastay hal gool iyo waxbo ay soomaaliya markaasi ay ku hogaamisay qaybta labaad markii lagsugu lasoo laabtana ciyaarta waxay ahayd mid aada u xiiso badan dhinacyadana south sudan waxa ay dooneysay in ciyaarta ay barbara ay ka dhigto halka soomaaliyana ay markaasi dhalinyaradooda ay doonayay in ciyaarta ay sii dilaan oo goolo badan dhaliyaan hase yeeshee markii lasoo laabto ciyaarta qaybta labaad south sudan xulka matalaya ayaa markaa goolkii bareeja helay hase yeeshee daqiiqadii daqiiqada kadib xulka qaranka soomaaliya ayaa u suura gashay inay dhaliso goolkii labaad ee ciyaarta waxaana markaasi shabaqa ku hubsaday markaasi nambarka sagaalaad markaasi ciyaaryaanka lagu magacaabo cabdiraxiin muxiudiin daahir oo markaasi lambarka sagaalaad ee xulka qaranka soomaaliya markaa u xirnaa isla cabdiraxiin ayaa goolkii rajada iyo guushaba markaa soomaaliya u siixay asagoo markaasi wadnaha jaray ciyaaryaanada iyo taageerayaasha iyo guud ahaanba macalimiinta qaranka south suudanna sidaas rajadoodii in ay markaa barbara ciyaarta kalanna gud ay ugu sii dhacday ciyaarta waxay kusoo dhaatay saddex gool iyo gool sidaasina koobka waxaa ku guuleysay xulka qaranka ee soomaaliya ee toddobiyi toban jirada taariikhda weyn ee soomaliya dhigta ayaa ah markii ugu horreysay in koob markaasi ka tirsan qaaradda africa ee saraabka iyo markaasi ay ku guuleysay soomaaliya madaxda dowladda federaalka ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay intaan madaxda u gudbin qoraalada dhambaalada haddaba dhinaca kale shacabka soomaaliyeed ayaa dareenkooda markaasi ka hadlay oo muujiyay ereyga cali aadan ayaa la dhex qaaday mikrofoonka oo marka hore warbixintan ku eegaya
dibad waxaad ku leedahay dhukaadoyo wadamawraane xayadii wax ugu qabo wadamawraane xayadii wax ugu qabo
dabaaldegyo aad u waaweyn ayaa ka bilowday gudaha soomaaliya iyadoo markaasi ciyaartooyda xulka kubadda cagta ee todobiitobanjirada ay maanta ay soo guulaysteen koobka sakaafa under seventeen iyagoo ka adkaaday dhigooda south suudaan guul saddex gool iyo goola guushaan ayaa waxay u tahay xulka qaranka soomaaliya guul taariikhi ah waxaana ka dareemaysaa dhaqdhaqaaqa iyo dabaaldegyada ka bilowday gudaha dalka soomaaliya dabaaldegadan aadka u waaweynaya waxaa ka dhaceen taallada daljirka dacsoon ayagoo markaas dadkan ay fikirkooda ay ka dhiibteen guusha xulka iyagoo dareenkooda khiirada leh ku cabiraya guushii maanta ay soo gaareen xidigaha xulka qaranka todobiitobanjirada soomaaliya inaan ka reerno soo suudaan maanta calankeega farxaddeeda lama soo koobi karo soomaaliya ha noolaato dareen waxay leedahay aanta qiyaasleen xadka baxay noqoto dareenkeyga maanta calankeyga in laga shurux adduunka meel ka mid ah anigoo dhinac soomaaliya ku socdo soomaaliya ha noolaato xidigaa sharaftaas faras waxayna mudan yihiin amaan kuma soo koobi karnaa mahadsanida ma dhihi karno waxaan leenahay magac soomaalima kor u qaatay calankeena meel jirtood ku mahadsantiin dalsan waa maasantiin weligay maanta ma wadin maanta la soo baxay farxad darteed qof ii wada xataa mijaanaha ligooga ku keensaday gacmaheyga anaa ku keenay inaan wado farxad darteed waa soomaaliya maanta guusha ay gaartay waxay la mid tahay maanta dhashay la mid tahay maanta dhashay la mid tahay soomaali horey u guulaysatay dadkaan iyo jabsanaayeen dhallinyarada soomaaliyeed ee maanta guusha soo wada waxay u dhigataa hiidin jabtay cidimusa noolee inaan dhihi karaa waxaa leeyahay guulaysta xamar markaa imaatayna wadooyinkaa lila xiraayaa habeenka waa lila dhafrayaa annagoona dhafra weligan waa dhafraynaa waa raaxaysanaynaa waa la baashaalayaa weliba dareenkeyga lama soo koobi karo caawa waagaan korigu baryaaya waayiga caawa halkan anigu baryaa ilaa ka imaana waa sugaani intaa ku sugaa maanta waxaan ku guuleysanay ciyaarihii bariga iyo bartamaha afrika waxaan leeyahay qarankeenu duuwacanaa leeyahay wallaahi ma qiyaasi karo waxaa waay aniga yaqshida ugu imaaday fahamte inaan waxaa waay aan la dabaaldow dadkaygii aan halkaan u yimid waa maalin ugu weyn waa maalin aan weligay arkay qarankeena soo guuleystay weligay maan arag waa maalinka ugu horreysa arkay qarankeena hore ma adin guuleystay xidigaha koobka qaada waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waxaa timaa degmada yaqshid soomaali guul in badan waa sidan guushaan guushaa ilaahan siiya alxamdulilah ciyaar maasha allah walaad laa kala wiilasha wiilal fiicanay ahay ani wiilkeeda ku jira hadda farxad ay ahay waa ka dhib male wiilaa dhalaa ku jira daalka xaafadda kulli oo soo wada baxay koobka adduunyada intaa ku sugo waa mafahantaday waxaan ah waxaan dareen jira waa mafahantaday wax kala nisaa saara dulqaata marka mafahantaday guushaan kuu leedahay والله درين اد يا ابو فعم قولك ابو اب درين بادي قيسها ايو كل ابو درين ما فهمت maanta ku guulaysanay waa taariikh shan iyo tobanka oktoobar aan ku guulaysanay shalay miri aan ku jirnay afar iyo tobanka oktoobar maantana farxad baan galay adduunyada waa sidaa weliga meeshaan ma imaan maanta ka hor koobkaasaa keena maalinkiisoobana waan jeegay dunidu waa iska farxad maalin waa oohin ilaa waxaan ka baryaaya saas ina ciyaartooydeenna ilaa ay gaaraan dunida inaysan istaagin garan bisho waxaa ka soo dega doonaa koobka anigoo marar wada qalbiyadan oo ooy laakiin maanta aad u faraxsannahay guushaan dareen noocee kuu leedahay maanta والله بلا طلع ما جدل ولا سو كوبي كولا سوماليا عنا ولا تو حدين بسو كوبي كولا مرة بولا اللي قوينا دقة لكن ما تبصو كرم سومالي نمرة dareen عارفي noocee kuu leedahay guushaan ومسو كوبي كرم الله يشاكي كرم أنتي عارفي يا كولا إهني يا برف مليدو كينو يا إنا يا علينا سومالي أوي أوه دالي يا deegaankiisa odanka waa wadaamuune dibad waxaad ku leedahay dhukaala hooyo dibad waxaad ku leedahay dhukaala hooyo wanalama uraane xayranii wax ugu qabo wanalama uraane xayranii wax ugu qabo antiyay macaan waa midaan hooyada wareeryalo rajo muddo dheer la dhoorayay ayaa maanta dhawooday cali aadan axmed warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
aad buu umahadsan yahay wareegayga cali axmed aadan oo warbixintaas dadka shacabka ah microfoonka dalsan dhex qaaday ku eegayay guusha markaasi soomaaliya xulka toddobiy toban jirada kasoo gaareen ee koobka bariga iyo bartamaha qaaradda afrika ee sagaafan iyo sabatiin isla arrimahaas aan ku guud jirnahay madaxda dalka madaxdii hore ayaana si weyn ugu hambeliyey aan ku horumarno qoraalada madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu markaas ugu hambeliyey xulka da-yarta soomaaliyeed ee kubadda cagta guusha taariikha ay u sooyeen qaran qarankooda ayaa tilmaamay dareen dareenka farxadeed iyo qiimaha ay u leedahay shacabka iyo dowladda soomaaliyeedba madaxweynaha ayaa sheegay in ciyaaryahanada macalimiinta iyo maamulka xulka da-yarta soomaaliyeed ay tusaale wanaagsan u noqon karaan xirfadda iyo dadaalka markaasi ciyaaryahanada soomaaliyeed taas oo aasaas u wanaagsan u haboori xal markaasi aas aas wanaagsan u- ay ay u tahay xul soomaaliyeed oo la tartami kara dhigooda gobolka iyo qaaraddaba xulka kubadda cagta ee toddobiyo toban jirada ee qarankeena ayaa muujiyey in dhalinyarada markaas soomaaliyeed ay ka go-an tahay inay la tartamaan dhigooda caalamka aysan niyad jabin kuwa markaasi ku gu- ku gumaadaya fikirka xagjirnimada ee qaraxa iyo xasuuqa u geysanaya qaarkood kuna beegsana buriyo walaalahooda kale ee la daad ah sidoo kale madaxweynaha ayaa si dhow ula socday baa layidhi ciyaaraha xulka 17 jirada ee ku matalayay qarankeena israailka afrika ee heer gobol iyo bariga iyo bartamaha ayaa dhammaanba shacabka soomaaliyeed iyo bahda ciyaaraha dalkaba ugu hambeliyey guusha taariikhi a markaasi ay ka soohoyeen waxa uu sheegay in ay ugu dhigan tahay guul weyn oo shacabka soomaaliyeed markaas u soohoyatay dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa dhankiisa eh, ciyaaryahanada xulka ugu hambeliyey markaasi guusha weyn ay ka gaareen kooxda oo ay ciyaarta finalka kaga adkaatay south sudan saddex yaal ra-isul wasaaraha uu sheegay inay ummadda soomaaliyeed ay u soohoyeen guul sharaf iyo magac xamse cabdi barre oo habeen hore kulan dhiirigelin iyo dardaaran la yeeshay kooxda iyo macalinkooda ayaa sheegay inay eh, kusoo kasoo dhalaaleen doorkooda shacabka soomaaliyeed iyo xukuumaddana ay si heer sare markaasi usoo dhaweyn doonaan waxaa kaloo dadka ka hadlay kamid ah madaxdii hore madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo madaxweynihi hore dalka dowladda kumeel gaarkeed shariif sheekh axmed wasaarayaashii hore ee soomaaliya xasan cali khare maxamed xuseen rooble ayaa ka mid ah siyaasiyiin badan ayaana sidoo kale ka hadlay oo guusha markaasi saca xulka qaranka soomaaliyeed ee todobatanjarada ay ka sooyeen tartanka bariga ee bartamaha qaaradda africa ee sagaafan ee maanta lagu soo gabagabay magaalada cabdisaabo ee dalkaasi etoobiya barnaamijka wareega aad degeysanaysaan qodobadeena kale ayaan eegaynaa balse markaan
baafin waxaa la baafinayaa xamdi cumar maxamed da-deedu waa siddeed sano jir waxay kasoo luntay degmada kaaraan ee gobolka banaadir gaar ahaan xaafadda wajeer haddaba cid allaale ciddii aragta waxaa si naxariis looga codsanayaa inay kusoo hagaajiyaan taleefon nambarada kale ah eberle xal sideed soddon iyo todobo soddon iyo labo sideetan iyo labo ama eberle xal todobo toddobaatan iyo labo sagaashan iyo kow eber todobo baafin waxaa la baafinayaa xamdi cumar maxamed da-deedu waa siddeed sano jir waxay kasoo luntay degmada kaaraan ee gobolka banaadir gaar ahaan xaafadda wajeer haddaba cid allaale ciddii aragta waxaa si naxariis looga codsanayaa inay kusoo hagaajiyaan taleefon nambarada kale ah eberle xal sideed soddon iyo todobo soddon iyo labo sideetan iyo labo ama eberle xal todobo toddobaatan iyo labo sagaashan iyo kow eber todobo ama raadi hadalsan inagaa xiriirin doona insha allah
bal markaana haddeen eegno wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda soomaaliya ayaa soo saartay digniin ku socota ganacsatada iyagoona markaas ugu digay inay taageero lacag ay siiyaan dagaalamayaasha al-shabaab sida uu warbaahintu maanta u sheegay wasiirka ganacsiga ee soomaaliya wasiir jibriil cabdirashiid xaaji cabdi oo shir jireed ku qabtay magaalada muqdisho ayaa u sheegay in laga bilaabo maanta ganacsadihii al-shabaab taageero ama siiya lacag ay dowladda soomaaliya la wareegi doonto hantidiisa sidoo kalena loola dagaalami doono sida al-shabaab hadda loola dagaalamaba soo hadal ku dhigay wasiirka wasiirka sidoo kale wuxuu sheegay inay jiraan maraakiib la shaqeysa oo u sheegaya hantida ay wadaan iyo cadida hantidaas ka hor intaysan soomaaliya soo gaarin waxa uuna dalbaday wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda in arrintaas wax ka qabto saddex ilaa afar shirkadood ayaa jira oo macluumaadkooda ganacsiga dekedaha kasoo degasiiya al-shabaab wasaaradda dekedahana waa inay shatiga ka laabataa sidoo kalena nowtaayooyinka muqdishona waxay toos ula shaqeeyaan al-shabaab ayuu yidhi wasiirka shirkiisa jaraad arrintaas uu ku faahfahay mar arrintaas ka hadlayn wuxuu yidhi
saad ogtihiinba dalka dagaaluu galay dagaalkaasoo saddex weji lahaa wejiga koowaad ee xagga militariga iyo kan idolojiga iyo midka saddexaad oo ahaa maaliyadda ku saabsanaa in lagala dagaalamo qolyaha argagixisada ee shacabka soomaaliyeed gumaadaya annaga ka wasaarad ahaan waxaa nooga aadan dhinaca maaliyadda waxaan rabnaa marka intaanan waraaqda idin akhrin inaan bal isyar dul taagno waxaa jira nabig alai salaam wuxuu yidhi xadiis micnihiisu ahaa macnaha man acaana calaa qatli muslimin walow bishaqi اlkalima ya'tii yowma alqiyaama maktuuban bayna caynayhi aayatun min raxmat illaah micnaheedu waxay tahay qofkii qof muslima ku caawiya dil in la dilo kelima waaxid ah maalinka qiyaama wuxuu imaanayaa isagoo indhihiisa dhexdiisay ku qoran yihiin ninka laga dheereeyey naxariista ilaahay maxaad u malaynaysaa marka qofka lacag ku bixinaya in qof muslima la dilo waxaan rabaa marka ganacsatada soomaaliyeed in halkan kala hadlo oo aan u soo jeediyo sidoo kale xadiis nabi cala salaam wuxuu yidhi xilli ninkii cumrigiis dheeraado oo wuxuu la kulmi doonaa xilli dilku uu badan doono dilkaas ninka la dilayna uusan ogayn waxa lagu dilay kan wax dilana uusan ogayn kan wax dilana uusan ogayn wuxuu qofkaas ku dilay xilligaas nabiga cala salaam wuxuu yidhi haddaad soo gaartaan waxaad noqotaan midka la dilay intaad noqon lahaydeen kan wax dila marka ganacsatada soomaaliyeed si toosahay uga qayb qaataan dilka shacabka soomaaliyeed sababtoo ah waxay dacmiyaanoo wax siiyaan ururkaas argixisada ummadda soomaaliyed gumaadaya marka waxaan rabaa inaan shirkii jaraa'id aan idiin dulmaro waraaqdan waxay si toosa ugu socotaa ganacsatada soomaaliyeed guud ahaan qaybaheeda kala duwan hadday ahaan lahayd ganacsatada beeraha ganacsatada xoolaha ganacsatada warshadleyda ganacsatada kalluumaysiga ganacsatada tamarta iyo biyaha ganacsatada adeegyada iyo xirfadlayaasha ganacsatada isgaarsiinta ganacsatada dhoofinta iyo soo dejinta ganacsatada bangiyada iyo xawaaladaha ganacsatada hoteelada goobaha dalxiiska iyo farshaxanka ganacsatada adeega duulimaadyada iyo saadka ganacsatada guud ujeeddo digniin annagoo fulinayna amarka dowladda ee ku aadanaa la dagaalanka argixisada ee dhanka dhaqaalaha ah wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxay fulinaysaa waxay faraysaa dhammaan ganacsatada ay warqaddani sida tooska ugu socotay in aan lala shaqayn karin lala macaamili karin islamarkaana aan wax loo fududayn karin wax dhaqaale ah loogu yaboohi karin awaamiirta awaamiirtooda loo hoggaansami karin kooxda argagixisada ee ka soo horjeeda amniga iyo jiritaanka dadka iyo dalka soomaaliyeed haddaba ciddii ku lug yeelata howlaha sare ku xusan waxaa laga qaadayaa tallaabo sharciga waafaqsan iyo xeerarka waddanka sidoo kale wasaaradda ganacsiga warshadaha waxay qaadaysaa tallaabooyinka uga aadan ee soo socda kow in lagala laaban doono diiwaangelinta iyo shatiyada ganacsi ee shirkadda ama ganacsadihii gala dembiga kor ku xusan labo ganacsadihii ay ku caddaato in uu u hoggaansamo awaamiirta argagixisada ama siiya dhaqaale maaliyadeed ama siiya dhaqaale maaliyadeed uusan dib dambe uga ganacsan doonin dalka soomaaliya saddex shirkaddii ay ku caddaato in ay ku jiraan xubno ka mid ah ururka argagixisada ah ee al-shabaab ama wakiil uga noqda ganacsigooda waxaa lagala waxaa lagala wareegayaa dhammaan wixii hanti guurto ama maguurto ah ee ay shirkaddaasu leedahay shirkaddii ama ganacsadihii lagu hela u kala gudbin dhaqaale ee kooxaha argagixisada ah waxaa la baabi'inayaa dhammaan jiritaanka ganacsigooda ugu dambayn sidaa darteed waxaa lagu adkaynayaa dhammaan ganacsatada soomaaliyeed inay u hoggaansamaan awaamiirta sare ku xusan islamarkaana dhaqangeliyaan go'aanka si loo badbaadiyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed aadaa u mahadsantihiin waxaan rabaa waxaan rabaa halkaan inaan uga faa'iidaysto laba farriin oo aan laba hay-adooda dowladda ka tirsan aan u diro farriinta koowaad waxaan rabaa inaan u diro wasaaradda dekedaha iyo howlaha maraakiibta ganacsanada soomaaliyeed waxay ka cabanayaan intaysan helin ninka ganacsadaha ah konteenarka jayna ka soo baxa intuusan helin informationkiisa yay kooxaha shabaabka helaan waxaana la wadaaga arrinkaas maraakiibta nimanka ka shaqeeya saddex shirkadood ilaa afar shirkadood baan hadda haynaa shirkadahaas waxaan rabnaa inaan u sheegno wasiirka dekedaha inuu shirkadahaas kala laabto shatiyada waxaana la wadaagi doonaa magacyadooda haddii ilaah yidhaahdo farriinta labaadoon raba inaan diro waxay tahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurkaan rabaa inaan la hadlo oo ah cabasho nooga timid ganacsatada soomaaliyeed taasoo ah nootayooyinka magaalada muqdisho ku yaalla waxay si toosa oo la shaqeeyaan ururka argagixisada ee al-shabaab ay la shaqeeyaan sababtoo ah guri kastoo la kala wareejiyo iyo boos kastoo la gada informationkiisa oo detailsay waxay u gudbiyaan ururka argagixisada marka waxaan rabnaa nootayooyinkaasna in il gaara lagu fiiriyo lagana laabto sharciga ay ku shaqeeyaan wasaaradda cadaaladdaana qaabilsan aadaad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah
albaabka ayaa la soo garaacay waxaan markiiba maqlay dhawaaqa waxaan ka furay ridda tiro dad ah oo koowan oo wada sheekaysanaya waan soo dhoweeyey martidii waxaana u gudbiyey fadhiga markii ay fadhiisteen waxay ii sheegeen inay ka yimaadeen shaqo iyo shirar wakhti dheer qaatay waxa ay aad u dareemayeen daal si lama filaan ah waxaa indhahooda qabatay soodho qabow taasina waa coca koola way wada shugteen soodhadii qaboweyd waxa ay la noqotay wax cajiib ah waxaa dhammaanteen dareennay carafta digaagga iyo bariiska la kariyey ee ah nuuca cuntada ee aan wada jecelnahay si wada jir ah ayaannu cunteennay annaga oo wada dareennay dhadhanka mucjisada ah ee coca-cola waxaa wejiyadooda laga dheehan karaa farxadda kadib cabbidda coca-cola ku darso cajiibkan dhabta ah liiska dalbashada cunnada
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telekom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anficeen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees ok ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeenu ah facebook com hormud hormud g l
yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso intarnetka hormuud goob kasta iyo goor walba
beledkan aannu joogniyo banaadir waa isla ifee bal sheeg cabdulow quruxdii loo baahnay iyo labiskii qarniganiyo waa bilicsan fashion baraaf calayk baraaba kurta mabada waad ii malaysa bilicsan fashion nuur baxa iyo iftiinkeed badanaa yaa intay kugu ree asagaaba dhaldhalaal wehelaahi bilicsan fashion qurux bidhaantiyo tayo baxsana bilicsan fashion gabirti loo geliyaa ilaahow aan la cayuumin
beri inantii gashatee bilicsan qaadataa u ekaa boqorad weliba bannaanka taaldheh beri inanta la siiye isku taagta bilicsan u ekaa barfasoorad b h d wadatadheh inantii la bilaayee reerkeedu buqra ayaa bilicsan loo xiraa mugaasay bil nuuree u ekaataa warka sii badin mayno magagiisaxaad ku fale bilicsan fashion ma wax kalaad ku daree u baahnaa ubadkaagu aad iyo aad bilicsan fashion waa dharka gabdhaha ee sanadkan ciidda ugu quruxda badan waxaana uu ka kooban yahay saako xijaab boorso iyo ubaxa ifaye boqortooyada madaxa suurato bilicsa fashion waxaad ka helaysaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama ugu hagaaga cadceed guruub ama waa wicista gaaban labaatan lixdan
baafin waxaa la baafinayaa xamdi cumar maxamed da-deedu waa siddeed sano jir waxay ka soo luntay degmada kaaraan ee gobolka banaadir gaar ahaan xaafadda wajeer haddaba cid allaale ciddii aragta waxaa si naxariis looga codsanayaa inay kusoo hagaajiyaan taleefon nambarada kale ah eber lix hal sideed soddon iyo toddoba soddon iyo labo siddeetan iyo labo ama eber lix hal toddobo toddobaatan iyo labo sagaashan iyo kow eber toddobo ama raadiah dalsan inagaa xiriirin doona insha allah asalaamu calaykum halow kabta saleebaani dheh bay bay covid sagaaliyotoanakhyaarey mar kale soo dhowaada waxay soo gaadhay farriin ka timid jawaahir oo ku nool baydhaba waxay tidhi kabtan saleebaan waxaan ka cabsi qabaa qaadashada tallaalka covid sagaaliyo toban waayo fikirka layga dhaadhiciyey ayaa warwar igu riday ma garanayo inay run yihiin iyo in kale waxaan doonayaa inaan naftayda ka ilaaliyo koronafirus maxaa sameeya walaashay jawaahir ma jiraa asxaabtaada qof tallaalka qaatay ama ma weydiisay su'aashaas qof qaatay tallaalka covid sagaaliyo tobananigu waxaan markii la bilaabayba wax dhiba kuma qabo ilaa iyo iminka waxaa jira fikrada khaldan oo laysla dhex marayo baryaha bulshada laakiin runtu waxay tahay in tallaalku uu xoojinayo difaaca jidhkeenna kana hortegayo koronafirus sida haddii uu kugu dhaco oo uu markaasi ku soo ridan lahaa waxaa yaraanaya jaaniska uu ugu gudbi lahaa covid qaadashada tallaalka covid waxay yaraynaysaa tirada dadka uu xanuunkani soo ridanayo iyo tirada dadka u dhimanayaba waa hagaag markaa waxaad ka welweltaa jawaahirey ma jirto maxaynu ka barannay sheekadan waxaynu barannay in tallaalka covid runtii uu muhiim yahay sababtoo ah haddii la qaato tallaalka waxaa hoos u dhacaya awoodda waxyeeladiisa sida inuu ku soo rito ama aad u dhimato covid marka labaad waxaa jira macluumaad badan oo si qaldan loo baahiyey oo ku saabsan tallaalka covid ama warar ku tiri kuteena oo aan xaqiiqa ku fadhiyin in wax been ah la baahiyaa waxay sababi kartaa dhibaato sidaa awgeed mar walba ka hubi macluumaadka caafimaadka khabiir caafimaad ama hay-ad lagu kalsoon yahay ka hor inta aan la baahin dabcan waxaan eegi karnaa oo keliya inta qof ee aad garanaysid ee la tallaalay mar kastana xusuusnow haddii aad qaadatay tallaalka ama haddii kaleba xidho afsaab gacmahaagana saabuun iyo biyo ku maydh afka iyo sanka maro ama xusulkaaga ku dabool marka aad hindhisayso ama aad qufacayso sidoo kale ilaali masaafadda kala fogaanshaha sababtuu ah koronafirus weli waa uu jiraa xusuusnow waxa uu kabta saleebaan ku leeyahay halow rajo baybay covidfarriintan waxaa soo diyaariyey b b c media action waxaana maal sanduuqa carruurta ee qaramada midoobay ee loo yaqaana yunisef
barnaamijka wareega ayaad degeysanaysaan qeybihiisa dhexan waan isa soo gaaranaya ciidamada militariga soomaaliya ayaa waaberiga hore ee saaki waxaa la sheegay in ay la wareegeen si buuxuu gacan kuheynta deegaanka xabaadley ee duulaadka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada waxaa warkaciyay sarkaal buuno loogu magacaabo oo markaas sheegay inay ka dhaqaaqeen dhankay balcad halkaas oo rasi nabad ay kula wareegeen wax iska caabinaysan kala kulmin oo dhanka al-shabaab ah deegaankaas ayaa waxauu ahaa mid istaraatiiji ah oo muhiim u ah al-shabaab halkaas waxaa la sheegay inay ku qaadeen lacaga canshuurta iyo markaasi maxkamadaha markaa ayagu ay wax kakala xugmin jireen ee halkaas lagu taalay warar kasoo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in si buuxda deegaankaasi xabaadley ee dhacaduleedka degmada balcad ee gobolka shabellaha dhexeyn hadda ciidamada ay si buuxda u maamulayaan islamarkaana wax dhibaata aysan kala kulmin shacabkana ay si weyn ay ula shaqeynayaan dhinaca kale haddii aan eegin saaxiibaal mid ka mid ah beelaha soomaaliyeed oo muqdisho shirweyne ku yeesha ayaa shirkooda waxay ugu harinsanayeen dagaalada ka dhanka al-shabaab ee guud ahaanba ka socda dalka si gaar ah koonfur galbeed ee soomaaliya oo ay kasoo jeedaan saraakiisha iyo xildhibaanada beeshaas shirka qabsatayna waxa ay dhammaantood ay kamid yihiin kuwa markaasi dowladda ku jira waxaa kamid wasiirka gaashaandhiga wasiirka arrimaha diinta iyo waqaafta iyo sidoo kaleeto mas-uuliyiin xildhibaano iyo qeybaha kala duwan ee bulshada warmurtiyada ay kasoo saareen uu arrimahaasi ee dagaal ka dhanka al-shabaab iyo si deegaanada ee al-shabaab ay ka haystaan koonfur galbeedna ay uga xoreyn lahaayeen
haddii argixisada laga saaro aysan helayn meel kale oo leh barwaaqada sida fudud loogu noolaan karo ee baay bakool shabeellada hoose iyo jubbooyinka dagaalka argixisada lagu hayo ee ka socda shabeellada dhexe iyo gobollada dhexe ee dalka waxaa dhalan doono waxaa ka dhalan doono inay argixisadu ku soo jabto deegaanada koonfur galbeed iyo jubbooyinka sidaa daraaddeed waxaa digliya midhafle ku waajib ah inaysan fursad siin argixisada oo ay dhankooda iska tiiriyaan waxaa ku haminaynaa in deegaanada beeshu noqdaan sidii lagu yaqiinay dal nabadeed oo xudul u ah barashada diinta qur-aanka iyo islaamnimada saxda ah argixisada al-shabaab waxa ay dalka iyo dadka soomaaliyeed ku hayaan waa gumaysi iyo gumaad qaawan waxaa alla mahadi ah in maanta la isla fahmay oo si wada jira loola diriraayo wiilasha digliya mirifle waxay lafdhabar u yihiin tiro fiicanna ka yihiin ciidamada qalabka sida ee meel walba maanta kula dagaalamayo argixisada al-shabaab waxaase in la xoojiyo u baahan kaxdoonka bulsho ee beesha digliya merifle waxa ay taariikhda u diiwaan gelisay martigelintii dowladda federaalka ah ee aan maanta harsanayno iyo kaalintii ay ku lahaayeen in dowladdu xamar timaado caasimadana ay ku shaqayso jiil walba waa maalintiisa e maanta annaga ayaa la nooga fadhiyaa waxa ay taariikhdu u diiwaan gelinayso beelweynta shirkan qabsata soomaali waa maa iyo maxaa tiri waxaa la nooga fadhiyaa inaan maqaam magaceenna la-eg ka qaadanno dagaalka lagu ciribtiraayo argixisada oo aan tabar iyo taag wixii aan leenahay isugu geyno qabashada ama la dirirka al-shabaab waajib waajibt inta ay go'doonsan tahay muqdisho iyo baydhabo jannaayna diyaarad loo kala raacayo wasiirnimadaydu waa qabwo mas-uuliyadda uu qof walba oo digil mirifle ah uu haayana waa dhaawacantah ballanteennu waa guul baaqeennuna waa dulmidiid intaasoo baan uunku bahanti oo rasmagahayd tiitaana gaarka haytaan islanagadan dhammaan marti sharafka inta rooga wasiirada jananada saraakiilla saxaafadda gebro magili belaamba lanwalba mansabkuus leeyahay kasalaame asalaamu allah calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu walbaan eero fadihaano yaroon hadda diyaarsadi madosayan eero jeri walowka mariya walaan sheego waan hada haayo badanba walba malayn reebna maduun haddee maylayka fayletaa inaana sangeera mahadsantiin runtii dadka haa jiibi ka mahadsanyin eh majliskan iniyoonay kooyan doo intii la sheega kan geeg isin sheego haytan hobalku dhabe dadka waa lay sheegayana mayarana lamalanaaman duhur ah wakhti kuleela idohon martiyan red odagii ma erey ay hebelay ka soor saarayr ko kale ma erey ha idibalo hatu walaa kuusku ha ku aangnay geyle geylaan wariis daban gelido dhaafayr ki kale aan jawaabay ma erey dhaaf saarto intii dooe soora saaranka jeelaayr intii dooe soor ha saaranka jeelaayr intii dooe maynka faylaha shabaab la isku dhawe antidooeh la sheega maynka faylaha shabaaba laisku dhawe runtii culmaada sheegeen may siin sheegay culimmada soomaaliyeed meerkastuyo ruugan iska duubanyin may ka midaysiyina yo dhanka midowena halinko khilaafku wada liinhayne shabaab iniyo cadoweyno waan laisku dhow culmaadii daayeen shee cabdiqaniyan la fadhiya shalay meelowada roogni culmo badana roogeen hordhaango fatwo sharciya oo culmaada soomaaliyeed hasaarti la hansaari shabaab ma iyin culmaada madiis warsadeen shee cabdiqani maystareen maystere culmaada isku waafadeen nimankun khawaarij waa leeri anan iyada naftiiba walaale hajaale kugabe khawaarijta eedaan cibaadaysadaayeen walbadan ya isku ilaaliyi jireen cibaadadii malee ballan malee run malee walba malee naftiye may gabayada naftiya ma eh laakiin wasiirneelayaata may raayay waliyayin bahnan weeshi wali haatoba cadow iniyayin liska waafagsanyi ini lisku dhoo liska waafagsanyi ini lahandiyaar garoowi ya liska waafagsanyi ini liinshal hirna ya liska waafagsanyi dooga mabadya dadka daalinyi maylaynin ballan ahaa ini nimankaasoy lusku reeba dadkana geeka diyaarangay may dhigay igu sawir ay naganay idada sawirkaba kuubsadohay dad badan horta igu sawirtaba naftee maabuhun adosay hoobadhiniya bershol ku fiiri may weeri lanka igu sawir inta surunaba kale kuba may waha wejiga galanta saardohanbo maasa hiriday lamaadiyo karoon karoon ee lamaadiyo madun igu sawirtanu ku tabaane nawada sawir yaraan madun nawada sawir una dhan madun isla galaana waan isla bahaan may rajeeyay insha allahu tacaala nimankaasoy wal isku reebi wal tijaabi wala ku adkaadi piunka mayrey waraaba dogowi irinjara kadhidheelase leere nimanka dogowen irinjarahadla darirte waan hasku biidi gaaljarahanka darsanti loo jar ay dhiman beeraleydana ka darsantoy may lahube se sheegi sheekh cabdulqanin haddaay sheegi xildhibaan wasiir ibraahim yarowna sheegi walku adkaaday wal huba sada nabaga sal alla alay wasalam xadiidka sheegi huba khawaarij laybayin khawaarij nabaga may sheegay mar kasta oo zamane kumid ee gaas oo gaasoj oo kumid ee waa habahe mar kastoo gaaska habahona wal gooye mar kasta owsigaas habahana wal gooye ma ilaahay mahatiis ahaa inay hata dowladan madaxweyne jeba diyaarangay hoolo koowaad tan lamaad tan saddexaad ana qobadow ini nimankan dhulka laku saaru iswanayli may qabee fursadii inkafaylahayti iniyeenay eta deegaamada oo dhan ini kacdoonku kahi dadkanka dambooya ee na taawiyaan mise wala noo dambooy weli geeki madiis yaad bara dowladiis walaasina naqatay liska ka kahi jabhadowgi kahen ya towa deegaanken kusuubsati may raaya may leeraay hata kooya hata kooy hata kooyni madun roogna insha allahu tacaala usku reeban may gabeen nima yahow owaadka rigma ka fayl owaadow rigma ka fayl wiiligin uwaadeen wali tabarta elankan adag haysada isku ka reeba may gabahaana digili mirflow hooba gaashaan dhigi wasiirkii difaaci bisingey gaashankii fileertii warankii hoolagii ganacsigii beerogii may dhimanayso horta walaage dhombiisan qabtan gudahana fadhiye wasiir dowlihii gudahana fadhi dhantaas dhan hoolla sansii difaaca wadankanu isagana isiin koogiyaha isiinna isdifaacaha unuunana difaaca soomaaliya oo dhan santadhi hatana owaadanta halasurumaasana halasurumaane ya dhabhaan isan jaamac ma goratan jaamac ani gorde jaamac lan geesa way oo bani aadamba geesay geesu tolwaayanka weelena meelo elka dilne garab surumalanku idan maasantin baaqa shirweynaha digil imrifle ee ku wajahan kacdoonka dib curaynta dalka muqdisho oktoobar iyo labada shirweyne ay maanta isugu yimaadeen qowmiyadda digil imrifle kaas oo looga arrinsanayay kaalinta qowmiyadda ee ah ee ka qayb qaadashada kacdoonka dib xuraynta dalka si loo burburiyo argagixisada looguna xureeyo deegaanada ay haystaan ayaa waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiinta saraakiisha aqoon-yahanada culimmada haweenka iyo dhallinyarada qowmiyadda ku abtirsada digil imrifle waxaa falanqayn dheer kadib la ysla guddoonsaday kana soo baxday shirweynaha qodobada hoos ku taxan qodobka koowaad ugu horeyn waxaan bogaadinaynaa kacdoonka bulsho ee ay beelaha soomaaliyeed iskaga qaadayaan heeryada argagixisada al-shabaab kuwaasoo ah naxariis laawayaal caqabadna ku noqday waqti dheer amniga dalka horumarkiisii iyo dowladnimada dib u dhiska qaranka soomaaliyeed sidoo kale waxaan bogaadinaynaa kaalinta dowladda federaalk soomaaliyeed oo ay si buuxda u garab taagan tahay shacabkeedii kuna gacan siinayso sidii ay uga adkaan lahaayeen adowga argagixisada ah labo waxaan si gaar ah u bogaadinaynaa kaalinta ciidamada qalabka sida soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka sida hagar la-aanta ah uga qalab qaatay ugu qalab qaatay la dagaalanka argagixisada guulo waaweenna ka soo hooyey saddex waxaan si buuxda u caddaynaynaa in qowmiyadda digil imrifle ay si wada jir ah u go'aansatay in si dhammaystiran uga qayb qaadato kacdoonka iyo gulufka ciidan ee ka dhanka ah argagixisada ka bilowday dhammaan deegaanada dalka islamarkaana qowmiyaddu ay u qalab qaadatay xoojinta kacdoonka hubaysan ee ka socda deegaanada guud ahaan gaar ahaan kuwa beesha ay degto ama qowmiyaddu ay degto afar waxaa la ysla qaatay in argagixisadu aysan gabaad ka helin deegaanada ay qowmiyaddu degto islamarkaana aysan noqon halka firxadka argagixisada argagixisada ay deegaanada kale ee ka soo jabay ay gabaadku ka dhigtaan shan waxaan diidannahay in midabta koor lagu sameeyo xubnaha argagixisada ah ee gacanta lagu dhigo loona sawiro inay matalaan qabaa'il gooni ah ee ay ka dhasheen ama deegaano gaar ah oo ay ka soo jeedaan waxaanu ku baaqaynaa waxaanu ku baaqaynaa in loo arko xubnaha argagixisada ah koox burcad ah ee aan matelin qabiil diin iyo deegaan gaar ah midnaba lix waxaan ugu baaqaynaa xubnaha ka midka ah argagixisada inay iskaga soo baxaan isuna soo dhiibaan ciidanka qalabka sida noocyadiisa kala duwan kana towbad keenaan dembiyada waaweyn ee dalku ay ka galeen iyo dadka soomaaliyeed toddobo waxaan codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha hay-adaha dowladeed ee ku shaqada leh in ay kacdoonka ka socda deegaanada ay beeshu degto ay siiyaan mudnaan mudnaan buuxda ee ayna garab istaagaan kacdoonka ka socda deegaanadaas toddobo waxaan sideed waxaan si adag ugu baaqaynaa in la xoojiyo gurmadka abaaraha lagu taakuleynaayo shacabku ay abaartu daran saamaysay meel walba oo ay joogaan sagaal ugu dambeyn ugu dambeyn waxaan ku baaqaynaa dhammaan ugu baaqaynaa dhammaan qowmiyadda digil imrifle inay u midoobaan la dagaalanka kooxda khawaarijta ah aada iyo aada u mahadsantiin
barnaamijka hawriga wararka afar labaatanka saar aada hadalsan magaalada muqdisho aad degeysanaysaan saaxiib yaal gudoomiyaha gobolka banaadir ah duq muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa shir gudoomiyey kulanka toddobaadlaha ee shirka degmooyinka iyo deegaanada maamulka gobolka banaadir shirka ayaa toddobaadkan loogu hadlayay adkeynta amniga iyadana markaasi la isku xareeyo bulshada iyadoo markaasi bulshadana halaamaha amniga si loogu hortago falalka amni darada xiliyada qaarkood ee ka dhaca magaalada muqdisho si weyn ay dhinacyadu ay ugu hadleen sidoo kale intuu socday kulanka toddobaadlaha maamulka gobolka banaadir waxaa diiradda loogu saareeyay sar uqaadida bilicda iyo nadaafadda muqdisho iyo markaasi ugurmasha dadka iyo abaaruhu ay saameeyeen kuwooda markaas soo gaaray magaalada muqdisho gudoomiye madaali ayaa kula dardaarmay madaxda degmooyinka gobolka in bulshada si hufan loogu qiimeeyo sidoo kalena xoojinta wada shaqeynta maamulka degmada laamaha amniga iyo shacabkaba si loogu guuleysto hortaga falalka amni darada ah ee marar qaarkood ka dhaca magaalada muqdisho dhinaca kalena haddii aan eegna saaxiibayaal waxaa markaas ah afhayeenka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda loo magacaabay genaraale anraade wareegto kasoo baxday wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac xafiiskiisa ayaa magacaabay afhayeenka cusub ee gaashaandhigga kadib wareegto xafiiskiisa kasoo baxday wasiir cabdiqaadir ayaa markaasi afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga u magacaabay inuu noqdo saree guud cabdulaahi cali caanood si loo xoojiyo baliir xiriirka warbaahinta iyo wasaaradda janaal caanood ayaa xeelal kala duwan kasoo qabtay taliska xoogga dalka soomaaliyeed waxaana magacaabistiisa ay kusoo aadeysaa iyadoo uu dalka ku jiro xaalad dagaal oo ka dhanaa al-shabaab taas uu markaasi ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dhinaca kalena haddii aan eegna saaxiibayaal saraakiil iyo askar ka mid noqonaya ciidanka ilaalada nabadgelyada wadooyinka ayaa tababar markaasi loogu soo xiray magaalada muqdisho walaayiga faadimo cabdiqaadir xasan ayaa ka warmaysa
askar iyo saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan dhinaca qaybta nabadgelyada wadooyinka ee fisha taraafiku muddo shan iyo toban cishaha tababar u socday ayaa loogu soo gebagabeeyey xarunta taliskan ciidanka booliiska ee dhinaca qaybta nabadgelyada wadooyinka ee taraafiko munaasabadan tababarka loogu soo xiraya askarta iyo saraakiishan goobjoog waxaa ka ahaa taliyo xigeenka ciidanka booliiska soomaaliya taliyaha hogaanka taraafiko taliyaha qaybta nabadgelyada wadooyinka gobolka banaadir taliyaha daraawiishta garsoorayaal xeerilaalayaal iyo mas-uuliyiin kale dhammaan saraakiishii joogtay halkan ayaa la dardaarmay ciidanka sidoo kalena faray in shacabka ay ugu adeegaan hufnaan iyo daacadnimo islamarkaana ay shacabka kasoo yeerin cabasho mas-uuliyiinta ayaa la tusayay muuqaalo caddeynayay muddooyinkii dambe sida ay ciidamadu ugu shaqaynayeen dhinaca nabadgelyada wadooyinka
warqad laygu amaalmarinayo iyo subax kasta qoro warqad talaabo laynkaga qaadayo yaa qurux badan ani maa samaynan saninkaalaynka raba intaasi kadib ugu horeyn si kooban waxaa warbaahinta ugu hadlay jenaraal bashaar abshir geedi oo ah taliyaha qaybta nabadgelyada wadooyinka gobolka banaadir kana warbixiyey ujeedka tababarka la siiyey ciidanka runtii kowdii bishii tobnaad wuxuu noo soo xirmay oo noo soo gebangaboobay maantay oo shan iyo toban ay tahay bisha oktoobar tababarkaas waxaa ka faa'iidaystay saraakiil iyo ciidan aad iyo aad ayayna runtii midho dhal u noqotay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo oon hortaada uga mahad celiyo adiga iyo ku-xigeennada maxkamadda gobolka iyo xeraalyaha guud saaxiibbaday garsoorayaalka iyo xeeraalyaalka geesaheenna taagan oo tababarkaas bixiyey dhinaca kale waxaa hadalka qaatay taliyo ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal cismaan cabdulaahi maxamed kaniif ciidankii uu la dardaarmay ayuu faray in lagula xisaabtami doono tababarkii la siiyey qaabka ay ugu adeegeen bulshada dadka ugu shaqaysaan baa la rabaa si cadaalad ah si waafaqsan sharciga si waafaqsan dowladnimada inaad ugu shaqaysaan baa la rabaa waxaa la rabaa inaan shacabku inka cabaadin wixii la ini baray oo aad taqaaneen aad dadka shacabka ugu shaqaysaan baa laynka rabaa ma laynka yeelahayo mana laynka qaadan doono adinkoo laini tababaray adinkoo sharcigii laini baray inay haddana dadkii shacabkaaha soo qayliyaan ma laynka yeeli doono in garsoorkii ay iyaguna inka soo qayliyaan oo wax aan isku dubaridnayn ama gal aan dhisnayn ama aan waafaqsanayn sharciga inaad geysaan cabdiraxmaan siciid axmed waa kusimaha gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir isna madasha ayuu ka hadlay ujeeddada ku- eh, tababarkaasina ay ahayd een, sidii xirfadda iyo aqooneed kor loogu qaadi lahaa baadhayaasha ka shaqeeya ciidanka nabadgelyada waddooyinka iyo sidoo kale sidii aqoon isweydaarsi ay meeshaasi maaragtay kulankaasi uga dhici lahaa farxaan xuseen maxamed waa kusmaa xeer ilaaliyaha qaranka qudhiisa mar uu la hadlayay ciidanka ayuu la dardaarmay ee runtii waxaan filaynaa inaysan dhici doonin in maadaama baarayaal badan ay hadda meesha ka howlgeli doonaan inuu qofna muddo dhaaf uuna meeshan ku noqonin ee qofna si sharci darra aan loogu xidhin ee kiis dhisan oo dabcan ee go-aan saxa lagu qaadan doonaan uu halkan ka soo bixi doono faadimo cabduqaadir aday tvga dalsan muqdisho
hagaag saaxiibyaal guud ahaan caawa barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka sac raadii hadalsan magaalada muqdisho halkaasi uu ku egyahay barnaamijkan gees intaa ku kulmi doono waa xusna oo farsamada ku jiray anigoo cabdinaasir oo idin socodsiinayay nabadgelyo